dhowaan waxaa magaalada muqdisho si tijaabo ah dib looga bilaabay dhoofinta muuska muuskaasi waxaa dekadda magaalada muqdisho ka dhoofiyey ganacsato soomaali ah dhoofinta muuska ayaa kaalin weyn waxa ay ku lahayd dhaqaalaha soomaaliya burburka iyo dagaalada sokeeye ka hor waxaana xilligaasi dalka ka jirtay shirkad ay si wada jira u lahaayeen soomaaliya iyo talyaaniga oo qaabilsanayd dhoofinta muuska haddaba wariyaha v o a ee magaalada muqdisho zaynab abuukar maxamed waxa ay dibubilaabista dhoofinta muuska ka wareysatay wasiirka khayraadka ee soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed
muuska wuxuu bilowday dhoofinteedii markii ugu horreyso aan dhoofin muddo dheer kadib waxaana loo dhoofiyey muus oo wuxuu ahaa tijaabo ah oo ilaa iyo lixi toban kun oo kartoon buu ahaa waxaana loo dhoofiyey waddanka imaaraadka loo dhoofiyey waxaa dhoofisay ganacsato soomaaliyeed marka ganacsatadaas waa ganacsato beeraleya oo saamiley ah oo dadka sheeris ay ku leeyihiin oo u badan beerahooda dhinaca shabeellada hoose iyo qaarkoodna shabeellada dhexe beeraha muuska laga keenaa ma imaaraadka keliya maadaama tiri tijaabo waay waxaa jira qorshe kaleoo dalal kaleoo carabta lagu wada in loo dhoofiyo tijaabuu ahaa sababtoo ah waa waxaa la rabaa marka ugu horreyso mooska dhoofistiisa si yacni market fiican loogu sameeyo in yacni la tijaabiyo la arko quality-ga mooska mooskan wuxuu ahaa moos tayadiisa si fiican looga soo shaqeeyey loosoo muddo loo soo hayey oo yacni si fiican looga soo taxadiray wax cudura aan uusan lahayn yani annaga nafteena wasaaraddeena nafteeda yani inspections dhowr mal dhowr mal oo kala gedisan ay ku sameeyeen marka tijaabo wuxuu markii ugu horreyso muddo dheer kadib muus badan baa jira oo daba socon doono oo la dhoofin doono loona dhoofin doono waddamo kaleeto oo aan imaaraadka ahayn laakiin tan waa tijaabo ganacsatadan sida aan ka warhayo waxay heshiis la galeen kambani weyn kambanigaas ayaa yacni hadda iibgeynta suuqgeynta mas-uul uga ah waxayna ku bilaabeen imaaraadka laakiin waxaa dhici karta in yani wadamo badan oo bariga dhexe iyo yuruba loo dhoofiyo mooska kambanigan waa kambani soomaali ganacsatadan waa ganacsi soomaali laakiin kambaniga ay heshiiska la galeen waa kambani ajnabi ah oo u sameynaya waxa keliya u sameynaya waxaaba suuqgeyntii buu u sahlayaa ayagaana xiriir ay wada galeen oo ayaga ka dhexeeya waayo dowladdu wax shaqaa kuma laha dowladdu waxa keliya samaynayso waa inay hawsha kambanigan ganacsatadan soomaaliyeed ee musku dhoofinayso inay u fududayso ama ha noqoto dhinaca canshuurdhaafka ha noqoto ama ha noqoto dhaqaatiirtii beeraha miraha wax walbo waddan ka bax waa in yacni certification lagu sameeyo ama xoola ha noqdaano ama mira ha noqdaano marka wasaarad ahaan annagana waa inaan waxyaabahaas u fududaynaa waxaa kaleeton u fududaynaa wixii bacrimina oo ay u baahan yihiin wasaarad ahaan waa u fududaynaa marka wasaaradda roolkeeda yacni waa intaas laakiin wixii iibgeyne ayaga iyo kambani kaleeto heshiis la galeen ayaa yacni saasay ku dhuufiyeen kasokow in aad taageertaan ganacsatadii wax soo saarkan doorka dowladda in muus markii ugu horreysay
doorkas dowladda ku leedahay waxaa waaye dee soomaaliya waxyaabaha ugu weyn oo beeraha marka la fiiriyo dowladdii burburka ka hor dakhliga ugu badan oo dhinaca beeraha kasoo gala wuxuu ahaa mooska mooskan waxaa loo dhoofin jiray inta ugu badan talyaaniga loo dhoofin jiray waxaa jiri jirtay shirkadda soomaali fruit iyo shirkad dinaqole la yiraahdo dinadana oo talyaani ahaa inay yacni ay dhoofin jireen mooska oo shirkana lagu ahaa saami ahaan ay lahaayeen shirkadaas dowladda ay lahayd sidii si lamida annaga shirkad dowladda hadda ay la gashay oo beeraheedii ay yani beerihii dowladda wax lagu tabcay ma aha dadkan waa dad beeraley ayaga beerahooda leh dad ayaga isku tegay ganacsato midooday sheerar isku darsaday hadda sidii aan awal u dhiirigelinayna muuska in loo dhoofiyo sidaasoo kaleetan u dhiirigelinaynaa dowladdana waxaa kasoo galaya daqli badana kasoo galaya ama canshuur ha noqoto ama dhinac kale ha noqoto ama dadka mooska yani soo qaadayo oo transportationka ha noqdo ama dadka beerta ka shaqeynaya ha noqdo dowladda yani yani daqli aada u fara badan ayaa ummadda soomaaliyeed kasoo galayso howl fududeyn keliya ma aha laakiin siyaasadda dowladda oo lixdii tiir oo ku beysgaraysan oo ahaa kobcinta dhaqaalaha mid qayb ka mid ahaa kobcinta dhaqaalahana waxaa qayb ka ah yani wax soo saarka dalka wasaaradahaan waajib yani xil dheera ayaa naga saaran inaan u fududayno waxyaabaha fududayska waxaa ka mid ah certificate oo standard oo adduunku yani aqoonsan yahay inaan samaynay oo aan ugu talagalno oo saas lagu dhoofiyo oo nin officera port authority officer uu saxiixaayo istaam uu ku dhufanaayo uu certify garaynayo oo la aqoonsan yahay ayaa yani xitaa iyada nafteeda waxaan usoo samayn waqti badan naga qaadatay hadda dhibaatooyin badan baa jiro oo haysata ganacsatadii soomaaliyeed qorshuhu ma yahay in laga kaabo dhankii agabkii wax soo saarka beeraha si uu sare loogu qaado islamarkaana xirfadihii loo bari lahaa iyo tababaro in loo furo ganacsatada
sax waa runtaa waaye wax soo saarka soomaaliya marka la fiiriyo laga hadlayo waa waxu badan koonfurta hiiraan laga soo bilaabo shabeellada dhexe shabeellada hoose ilaa iyo koonfur ilaa kismaayo runtii waa meelaha wax soo saarka ah waxaadna moodaa waayihii dambe meelaha ugu dhibaatada badan oo yacni baahida ugu badan ay ka jirtay inay ahaayeen waxa ugu weyn oo keenayn waxay ahayd amni darrada dadkii oo aan xor u ahayn ama aan fursad u helin inay beerihii beertaan caqabadaha ugu weyn oo ilaa hadda haystane waa dhinaca amniga caqabada labaad oo taas way ku xigta aan dhihi karana waxaa waaye dhinacii infrastructurkii jidadkii
cabdirasaaq cumar maxamed wasiirka khayraadka ee soomaaliya ayuu kaasi ahaa waxa uu magaalada muqdisho ugu waramayey wariyaheena magaalada muqdisho saynab abuukar maxamed